maamulka isbitaalka isniinta ha usoo horraysa isniinta isniinta haddii ummaddii annaga nagala qaaday lagu soo celin waayo ama laga majiibi waayo wuu xiran yahay waa waxaan isku raacnay oon dhammaysannay oon dib aan nooga noqonay mheshimiwa gavana annaku isbitaalka wajiha south wajiha south baa leh gangi rifdu wajiha rusta leh ceeldhaas ceeldhaas baa leh cid walbaba maamulkii loo daayo oo lagu khilaafin yaan aad u jecelnahay waxaa aniga b c m nadaanahay dhulka aniga ammaan waay madaxda inay noo keento dhib oo dagaalka dhacana diyaar uma nihin diyaar uma nihin kabisa diyaar uma nihin maxaa yeelay roobaa da-ay abaar baa dhacday waanu lagu soo guuray waa dulqaadanay waa ogollahay waxaan rabnaa annaga shaqaalaha in la isu daayo cid walba meeshii ay joogto annaga dhib ma keenin dhibka waxaa la rabaa inuu annaga naga soo baxo oon kuu soo dacwoono oon nidhaahno ninkaa imawejka naga qaad dhib uu noo geeyey waxaan rabnaa hadalka annaga inaadan u qaadanin dheel aniga haddaan b c m inaan nahay meesha aan joogay nabad baan ka rabaa inay ahaad in konfuleed uu ka dhaco diyaaru miyey madaxda iyo dadka isku dirin taasa nalaga daayo dadka noola bedelana ha noola soo celiyo dhakhtarka kama sheeganin annaga aad nin yacni ummadda u shaqeeyu ahaa kama sheeganin qalab baa loo bedelaya qalabka ayaa loo bedelay dhakhaatiirta noo joogta in nagala qaado kuwa kale la keeno ee diyaar uma nihin dhakhaatiirta waxaan doonaynaa in naloo soo celiyo had iyo jeer dad meelo kale ka imaaday oo meelihii ay ka imaadeen waxay ka soo qabteen jirin oo warbixin xun aan ka haysanno inna lagu soo buuxiyo diyaar uma nihin sidaa awgeed si degdega inna lagu celiyo dadkaana lagu soo buuxinayo kuwa iyaga nala soo celiyaan doonaynaa maamul iyo shaqaalo way kala jiraan wixii maamul annaga waxaan rabnaa in naloo daayo shaqaala waa free soomaali iyo muxuu madow iyo caddaan nin kastaa imaani kara imbiiga wajeersood maxamed cadow isbitaalkaas asagee waxaan rabnaa inaadan ka gaabsanin ood soo gasho qadkiis inaad soo gasho gafanaha wajeers toos aadoo la hadasho